Iyadoo ay colaad beeleetyo ka jireen degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxaa degmada Doolow soo gaaray qoysas kasoo barakacay dagaalada ka soconaya degmadaasi. Qoysaskan oo u badan haween iyo caruur da 'da ah ayaa waxaa ka muuqda daruufo dhanka nolosha ah. Barakacayaashan kasoo baxay guryahoodii ayaa imika hoyaadsada guryo ka samaysan baco, kartoomo iyo marooyin halka qaarkoodna geedaha deegaansadeen. Madaxda barakacayaasha ee degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa ku baaqay in gurmad lala soo gaaro dadkani.
biyaha oonka oo kale waa aad bay ugu dhibaatsan yihiin dadkan waa dad oo barakac hadda nagu soo kordhay hor leh waa caafimaad rug caafimaad kama jirto biyahana ka jirin maca daalika baadkii waa la mid ummado badanoo hadda waxaa na soo gaaray sida hadda kareetooyinkan raran oo kale iyo dad baabuur yuudhiyaali keeneen baa nala jooga oo ka soo barakacay dagaaladii luuq hadda ka dhacoo kale ilahi subxana wa taala dagaaladana qabjaan leenahay ummado badanoo dee waayeella oo curyaamo oo baahiyaha gaarka qabaa ka mid ah waxaan marka codsan lahayn insha allah haddii ilaa yaro cid kaste oo barnaamijkan ka qayb qaadan karta inay ka qayb qaadato barakacyaalkan ay soo gaaraan waa sheegnay biyo waa kaalinta koowaad lambar labo caafimaadka waa la mid waxaan aad iyo aad oga codsanayaa hay-adaha un-ka hay-adaha maaragta injo-ooyada dhammaan cid kasta oo reelladan ka qayb qaadan karta inay maaragta isbitaal degdega ay u sameeyaan inay maaragta la soo gaaraan dadkan biyo la-aan xataa way ka sheeganayaan biyihii xataa gabaabsiga ka yihiin meeshaan maaragta faylkii ay saaka u istaagtay hooyada maaragtay umusha ah caagadii ay saaka la soo istaagtay meeshaan waxay la taagnaanaysaa intaasoo saacadood ay la taagnaanaysaa ayadoo maaragta aan taagnaan karin marka ilaahay bay u qabaan kulley waxay cunaan oo wixii ilaahay ugu talagalay ilaahay baa ugu keenaya meeshaan oo maaragta hadda aniga baaqa in raashin ciddii u haysana way siin kartaa laakiin arrintii aad ii danqisay waxay tahay hooyo baa laga qaaday meeshaan markay marayso intaysan gaarin isbitaalka gudaha doolow intaysan gaarin bay nafti ka dhacday oo maaragta ugu baxa ugu dhimatay dhiigbax ee ugu dhimatay marka baaqa aan diraayo waxaa waaye inay hesho meeshaan rug caafimaad oo afar labaatanka saac si caadi a u shaqaynayso cid kastoo u awoodo iyo maaragta hay-adda un oo u awoodo iyo tii injo oo u awoodo inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu keenaan hooyooyinkan barakacayaasha ayaa wajahaya xaalad dhinaca caafimaadka iyo nolosha ah